bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud xubnaha golaha wasiirada xubnaha golayaasha qaranka xildhibaanada golaha guursida golaha wakiilada guddoomiyaha maxkamadda sare xeeraalyaha guud ee qaranka hay-adaha madaxa bannaan hay-adaha caalanka hay-adaha caalamiga ah taliyaasha ciidamada qalabka sida ee kala duwan saraakiisha ciidamada kala duwan madadaxameedyada waxgaradka aqoon-yahanka bada saxaafadda iyo dhammaan marti sharafka xafladan ka soo qayb gashay waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdasalaam mudane madaxweyne iyadoo ay maanta aan ka sano sanad guuradii labaatanaad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliiska jumhuuriyadda somalilan waxaana hadda koobaad iska leh oo ilaahayga inoo saamaxay inaynu xafladan maanta isugu nimaadno mudane madaxweyne waxaa sanad guuradani maanta kaga duwan tahay kuwii hore arrin aad u weyn oo qaranka somalilan mucjiso u noqotay sababtoo ah waxaa hadda hortaada hareerahaagaba ka muuqda ciidanka boliiska saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley ku labaysan derajadii ciidannimo min alif leh ilaa sarreeye guuto taasoo kor u qaaday hay-adda qaranka jumhuuriyadda somalilan karaamada ciidamada kala duwan kala dambayntooda ciidannimo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan go-aankii geesinimada lahaa ee uu ciidamada qalabka sida ugu qeybiyey darajada oo ay muddo dheer ka dhigsanayeen waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa guddigii qaybaynta darajada oo runtii hawshaas hawshaa culus u firdhigay cid kasta oo gacan ka geysatay bixinta darajada ciidamada mudana madaxweyne iyadoo ciidanka boliisku har iyo habeen heegan u yahay bulshada waajibaadkiisa dastuuriga kaasoo na faraya in bulshadu ku noolaato nabadgelyo deganaansho lagu gaadho horumar ku salaysan shuruuc cadaalad kala dambayn xaaladda nabadgelyada guud ee dalka jamhuuriyadda somalilan waa mid aad u degan mana jiraan wax xasilooni daraa oo meel laba ka taagan guud ahaan gobolada jamhuuriyadda somalilan mudana madaxweyne iyadoo waxqabadka ciidanka boliisku ee sanadkan uu inoo faahfaahiyey hogaanka howlaha biliisku laakiin dhowr qodobo korkooban ayaan ka taabanaya waxaa sanadkan tababaro iyo siminaaro kala duwan oo aqoontooda iyo xirfadooda boliisnimo kor loogu qaadayo soo qaatay sagaal boqol oo askari kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran s t u r r u c t u waxaa kaloo ka mida boqol iyo konton hablood oo aqoontoodu tahay dugsi dhexe sare ilaa heer jaamacadeed waxaa kaloo sanadkan dalka gudihiisa iyo dabadiisa tababaro siminaar ku soo qaatay boqol iyo labaatan sarkaal oo isugu jira saraakiil sare dhexe iyo baadhayaal waxaana ka mid a waddamada ay ku soo qaateen u k etoobiya uganda kenya mudane madaxweyne waxaa sanadkan gaadiidta ciidanka boliiska ku soo kordhay saddex iyo labaatan baabuur oo cusub oo ay ka mid yihiin toban baabuur oo baabuurta loo yaqaano naynay oo ah gurmadka deg dega oo tooto kuwaasoo wax weyn ka taray dhinaca nabadgelyada gaar ahaan kooxaha dhallinyarada ah oo ugu badan caasimadda oo rabshawadayaasha ah iyo meelaha maymalow ee ay ku dhuntaan dabiquutayaashu wax weyna ka taray xagga nabadgelyada gaasfureeg culista ku sameeya caasimadda kuwaas oo wasaaradda iyo taliskaba ay u qorshaysan tahay in gobollada kalena la gaarsiiyo haddii laha yidhaahdo mudane madaxweyne waxaa sanadkan loo hirgalay dhismayaal laba saldhig oo casriya model police station kuwaasoo laga dhisay caasimadda hargeysa iyo magaalada burco oo ay maalgelisay hay-adda u n d b dhawaanna la furi doono mudane madaxweyne waxaa kale oo hadda dhismihiisu socdaa xarunta ciidanka kahortaga argagixisada c t u taasoo laga dhisay xarunta saahibida hargeysa waxaana maalgelisay hay-adda a s i ee dalka britain waxaa kale oo istoodhada waxaa kale oo ciidanka boliiska sanadkan ku soo kordhay dhismayaal fara badan oo armariga ah kuwaasoo gaadhaya ilaa afartan oo ay naga caawiyeen hay-adaha maag d d g halotras iyo qaar kale waxaa kaloo mudane madaxweyne daacito lagu sameeyey dhisme oo boliiska ku sameeyey ilaa labaatan saldhig oo ka mida fadhiyada kala duwan ee ciidanka boliiska waxaa mudane madaxweyne sidii qorshaha iyo amarkii aabixis ahaa sanadkan la sameeyey oo ciidanka boliiska laga abuuray qaybta loo yaqaan qaybta ilaalinta cashuuraha mudane madaxweyne taasoo ciidanka boliisku dhammaantiiba yahay cashuur ilaaliye waxaanu sanadkan la sameeyey oo la abuuray qaybta ilaalinta cashuuraha ciidanka boliiska taasoo qayb libaax ka qaadatay ololaha dakli ururinta ee wasaaradda maaliyadda ee qaranka somalilan uu ku tisqaaday mudan madaxweyne waxaa kaloo jirta in ciidanka bariisku ay leeyihiin kaydinta xogta xubnaha ciidanka bariiska database mudan madaxweyne waxaa kaloo oo horumarkaa ka mida in xubin kastoo ciidanka bariiska ay tahay mid ku jirta kaydinta ama xogtaas waxaa kaloo ciidanka bariiska ay aad iyo aad u soo dhoweeyeen uguna faraxsan yihiin ansixinta xeerka ciidanka bariiska mudane madaxweyne waxaa kaloo ciidanka bariisku farxad iyo horumar u ah ansixinta xeerka ciidanka bariiska oo dhowaan la ansixiyey kaasoo wax weyn ka tari doona gudashada waajibaadkooda qarana ciidanka bariiska fulinayo oo si cad u qeexayo islamarkaana dhiirigelinaya howlgallada ciidanka bariiska mudane madaxweyne la dagaalanka argagixisada sida aad la socoto iyadoo fulalka kooxaha argagixisadu maanta dunida ay ka yihiin khatar caalamiya somalilan ay ku taallo mandaqad xasaasiya waxaa maanta aan haysanaa ciidan biliisa oo si gaara oo u tababaran una qalabaysan la dagaalanka kooxaha argagixisada waxaanu sanadkan howlgallo ku soo qabannay saddex kiis oo argagixiso ah iyadoo ciidanka biliisku gacan ka helaya haydaha kale ee amniga iyo bulshada reer somalilan oo had iyo goor ciidanka biliiska siisa gacan markay xagga nabadgelyo noqoto aad iyo aadna halka bulshada reer somalilan uga mahad celiya kuwaasoo lagu soo xidhay koob iyo labaatan kiis hal kiis dacwadiisa ayaa ka socota maxkamadda labana waa garsumayaal oo dhegaysi bay sugayaan mudane madaxweyne qorshayaasha mustaqbalka waxaa noo qorshaysan kuuladii saraakiisha ciidanka boliiska madheera mudane madaxweyne waxaa mustaqbalka dhow noo qorshaysan inaanu furo kuuladii saraakiisha ciidanka boliiska maadaama darajadii la qaatay oo madheera maadaama darajadii la qaatay waxaanan u xullay khubaradii iyo saraakiishii wax ka dhigi lahayd oo hadda diyaar ah oo dhammaantood ah siyar officer police saraakiisha sare police ka mid ah waanan ku bilaabayna haddii ilahay ilaa tababarkaa saraakiisha dhexe dhowaan waxaa yaro dhowaan la dhisi doona haddii la yidhaahdo dhismaha xarunta tariska guud oo halkan aynu joognaa waxaa kaloo i qorsan sanadkan haddii ilahay yidhaahdo inaan samayno oon abuurno ruuxda biliiska ee la yidhaahdo dadadiska taas oo wax weyn ka tari doona howlaha in gurmadka deg degaa xagga dalka ama force matora ugu dambayn waxaan halkan munaasabadda sanad guurada labaatanaad ee ciidanka boliiska awgeed salaan u dirayaa guud ahaan ciidanka boliiska saraakiil saraakiil xigeen alfley dabley iyo dhammaan xubnaha ciidanka boliiska xaasaskooda oo aan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cabde